فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada hadduu alla qadaro qodobada caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonno idinkana aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah isbitaalada muqdisho oo la circiiraya bukaanada ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo dhaawacay dagaalka hiiraan ka socda dhakhaatiirta oo gacmaha ka taagtay bukaanada qaar waxaan idiin soo gudbi doonnaa xildhibaano iyo wasiiro sheegaya in dalka wax looga qaban waaye dalbanayana in dibadda loo qaado sargaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee lagu jebiyey gobolka hiiraan oo ka dhawaajiyey inay itoobiya qayb ka noqon doonaan waxaan idiin soo gudbi doonnaa sargaal muqokori ka firxaday oo ku sugan maxaas oo sheegaya in joogitaankooda maxaas aysan waxba u soo kordhi doonin barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin oo xaflad heer sare ah u dhigay arday ka qalin bedelatay machadka almacrifa waxaad caawa dhuuxa ku maqli doontaan qaybta koowaad culimo mas-uuliyiin salaadiin abwaano aqoon-yahano iyo dad kale kelimaadkii ay ka jeediyeen xaflad ka dhacday magaalada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe yaa riday diyaaraddii labiyo tobankii bishii hore ku dhacday dalka hindiya maxaa ka jira in mid ka mid a bayloodyadii kaxeenayey uu isaga arrinkaasi ku lug lahaa baaritaanno hordhac ah oo la sameeyey natiijadii ka soo baxday ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo muddo ku dhow soddon sanno wakhtigiisa ku qaatay magaalada muqokori xogo muhiim ah oo ku saabsan magaaladaasi iyo deegaanka ay dhacdo waraysi aynu la yeelanay ayaan idiin soo gudbi doonnaa dhuuxa caawa waxaa sidoo kale ku jiri doona halyeeyadii beder iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaad soo maqasheen waxa ay ahaayeen qodobadii barnaamijka dhuuxa waraysiyada haddana waxaynu u gudagalaynaa isaga oo kala dhidhigan islamarkaana aada u faahfaahsan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka dhuuxa isbitaalada muqdisho ayaa waxay la ciirciirayaan bukaanada ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo dhaawacay dagaalada hiiraan ka socda ee u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo dhinaca iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka oo kaashanaya shisheeyaha waxaa isbitaalada muqdisho maantay booqday xildhibaanada iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan maamulka la baxay hiirshabeelle xildhibaanada oo ku sugan isbitaalada qaar ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay isbitaalada markii ay tageen kusoo arkeen xaalado murugo ah ka gadaal markii ay sheegeen in tiro aad u badan oo ka tirsan ciidankii shabaabka ay soo dhaawaceen wax looga qaban waayey gudaha dalka iyagoona warbaahinta la hadlaya ay ku cataabeen in ay dalbanayaan in dalka dibaddiisa loo qaado ciidankan
waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto aan baaq ugu diro bukaanada aan soo aragnay waxaa ka mid a qaybo aan dalka wax loogu qaban karin waxaan baaq dheer u diraynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowla madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle in ay si dhaqsiyo ah loo wax looga qabto loogu qaadana dalka dibaddiisa saddex iyo wix ka badanba wixii ay yihiinba inta aan wax looga qaban karin dalka oo maamulka cisbitaalku uu noo sheegay ama cisbitaallada kale tontagna ay noo sheegeen in arrintoodu ay garaab tahay waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo ugu weynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse inay dadkaasi degdega loo qaado oo looga soo qabto dalka dibaddiisa loo geeyo Ee, ha u badnaadaan ee, gobolka hiiraan ayay dadkaas u badnaayeen Ee, waxaa booqashadeenna weheliyey dadkaas dadka ka soo jeeda ee dowladda federaalka ku jira ee, maxaan ku idhaha madaxda dowladda federaalka ku jira ee golaha wasiirada ahaa ama senatarada ahaa kuwaasi waxa ay ahaayeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka hiirshabeelle oo ka hadlayey xaalad adag oo haysata bukaanada ku waxyeeloobay weerarada shabaabulmujaahidiin iyo dagaalada ay gobolka hiiraan ka geysanayaan kuwaasi oo ay ku beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kana mid ah ciidankii kusoo jabay dagaalada muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay hiiran ayaa sheegay in joogitaankooda maxaas uusan waxba u soo kordhinaynin cismaan xuseen guure oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan ama uu qorshahoodu yahay in ay ku biiraan dowladda etoobiya uuna doonayo inuu noqdaan wuxuu ku sheegay kelinka lixaad ujeedka hadda maxaas loo yimiday ama meeshaas loo yimiday aniga hadda ujeed oo hadda macno weyn iisoo kordhina ila meeko sababtay tahay shaygu meeshuu manaasibka ka leeyahay haddaan laga aadin waxba ka imaan mahayaan galmudug shabaabaa haysta hiiraanna shabaabaa qayb ka haysta shabeellada dhexaana qabeeb ka haystaa haddii in lasoo baxo la tuurto maxaas waana qorshe xumadii awal hore u tiilay waxaas waxba kasoo kordhi mahayaan oo kilinka lixaad horta si kilinka shanaad horta waa dal sooma waa dad Soomaaliyeed waxayna ka tirsan Itoobiya kilinka shanaad Itoobiya ka tirsanaya maxaa diidaya marka anigana inaan aan kilinka lixaad noqono sida ayagoo kaleeto Soomaalidaas kilinka shanaad kilinka lixaad hadaan noqono waxba ma diidayaan aniga hadda waxaan ka mid noqon doonaa dadka Soomaaliyeed oo kilinka shanaad degan oo kalaan ka mid noqonayna haddii aan ku beegno qoladaas dadkaas waxay noqdaan la noqonayna wax weyna maaha kaasi wuxuu ahaa cismaan xuseen guure oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo sheegaya in ay doonayaan in ay noqdaan qayb ka tirsan etoobiya ma ahan sarkaalkii ugu horeeyey ee hadalkan uu ka soo baxay balse tan iyo markii ciidanka dowladda federaalka laga saaray degmada muqokori ayaa waxaa aada u soo shaacbaxaya saraakiisha iyo sidoo kale xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ee sheegaya inay ahaayeen derbi amxaaro sidoo kalena ay doonayaan inay qayb ka noqdaan ismaamulada ka jira dalka etoobiya waxaa hadalkan uga horeeya wasiir hore oo ka tirsan dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa waxaad markaan ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee taxanaha halyeeyadii beder waxaa soo jeedinaya sheekh cabdulilaah abu khaalid والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هل يجي الشنات بدري قاعد نكحض إن شاء الله تعالى وحوية بشير ابن سعد ابن ثعلبة رضي الله عنه وبه الدالي النعمان ابن بشير صحابي الأورنجري وأن هير خسرجة أو هير أنصاري هذا وبدري وأن بدر قريب قالي wuxuu qori jiray markii jahiliyada la joogay carabigu qori jiray carabtuna dee waa kitaabadu iyo qoraalku way ku yaraayeen caqabana wuu ka qaybgalay iyo toddobaatankii nin caqaba ka qaybgalay ansaartaha uu kamid ahaa uxud iyo beder iyo khandaq iyo mashaahiddii o dhanna wuu ka qaybgalay waxaana la yidhahdaa waa qofkii u horeeyey oo min al ansaar ah oo baayac li abubakar abubakar markii nabigu geerooday qofkii ansaartu waa xoogaas kuuseen oo yidhahda annaga xaq u leh maaragtay khilaafada bashiir wuxuu ahaa qofkii u horeeyey oo abubakar oo quraysh ah baycada la galay buu ahaa markii markii abubakar dabcan axaadiis sheegay inay iska leedahay quraysh iska leedahay maaragtay hogaanka muslimiinta ayuu markaas gideedansaar oo dhan way ku qanacday xadiiska markuu nabi cadeeyey abubakar cadeeyey ilan abubakar wuxuu ahaa aclamu saxaabu ahaa markuu arrintaa u cadeeyey ansaari way soo noqotay oo waxay markii hore rabtay inay sacab ibnu cubaada inay inay caleema saarto way ka soo laabatay marka qofkii u horreeyay abubakar gacanta geliya oo waxaa la yidhahdaa oo baycada siiya wuxuu ahaa oo min ansaar ka mid ah wuxuu ahaa bashiir nucmaan aabihi nebigu sal ll slam mar buu sariyad buu u dhiibay oo hogaamiyey marka qataal iyo dagaal buu la galay nimankii loo diray ee gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa waana ka reeyey waana xoolo badanna waa kasoo qaatay iyo qanimana waa kasoo helay mar kale nebigu sariyad buu u dhiibay sanadka toddobaad bishii shawaal buu u dhiibay sariyo kale oo ka kooban saddex boqol oo nin ka kooban wuxuu u diray qabiilka loo yaqaan yuman iyo jabaar qabaal la yihahdo u diray oo dega meesha la yihahdo fadak iyo u dhexeeya meesha la yihahdo fadak iyo meesha la yihahdo waadi lqura bay deganaayeen qabailkaasu reer qatafaanna qaar baa ku jiray ahaa waxaa kamid ahaa hogaaminayay ninka la odhan jiray cuyeena ibnu xusin alfazaari markuu la kulmay bashiir la kulmay raggaas oo la dagaalamay waa kala didiyey waa kala carareen waa ka guulaystay waana laayey waana kasoo qafaashay rag badan qaniimo badanna wuu ka keenay markaasay kala carareen nin walba meel iskumay sheeginba meel buu cararay marka geeskaasna wuu ahaa saraayada hogaamiye nebigu maarata ciidamada ku aamina inuu hogaamiyo bedrina wuu ahaa caqabina wuu ahaa caqaba qaabgalena wuu ahaa saxaabiga ilahi u kulmiyey waxaasoo dhan buu ahaa sharaftaasoo dhan ayuu ahaa waana ninkii aad qisada garanaysaan wiilkiisi nucmaan markuu u keenay nebiga intuu xoolo u hadiyeeyey uu yidhi nebi allow markhaati ka noqo wiilkayga xoolahaasan hadiyad u siiyey nebigu waa tuu weydiinayo lahaa ilmahaagoo dhan ma siisay hadiyadan waa tuu yidhi maya nebigu waa tuu lahaa maya haddaba anugu tan ka markhaati kaci maaye maya haddaad ilmaha oo dhan haddaadan siinayn igala tag riwaayad kale nebigu wuxuu leeyahay ittaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum markaasuu iska noqday ninkii la odhan jiray bashiir hadiyadiina wuu ka noqday wiilka uu siiyey nebigii warkiisii buu qaatay iyo xaqii buu qaatay oo wuxuu maarata carruurtii oo dhan marduusan siinaynin hadiyaddii uu siiyey nucmaanna waa kala noqday oo saasuu warkii nebigu ugu socday gabadhii qudheeda soo dirtay markii hore ee ina rawaaxaayad u xaaskiisa ahayd markii hore tii wiilkayga xoolaha siisay nebigu markhaati ha ka noqdo markii xaqii loo sheegay iyadoo qudheeda arrintaas way qaadatay way ku degtay dee saxaabadu waxay ahayn dad marka haddii xaqa loo sheego aan ka taradudina markiiba qaatay gabadha qudheedu way ku qanacday warkii iyo de xaqii nebigu sheegay way ku qanacday marka saasaa la rabaa dumarka o dhan dee xaqa markii loo sheego qof kastoo muslim waxaa la rabaa inuu xaqa qaato oo saas maaragtay u noqdaa la rabaa bashiir radia allahu canhu markii dambe khaalid ibn waliid markuu ciraaq ku duulay xuruba ridda markay dhamaatay waatii khaalid abubakar u diray bilaadu ciraaq inuu xoreeyo oo gaaladii halkaa joogtay reer fur soo dagaalamo marka khaalid buu raggii la socday buu ahaa bashiir wuxuu ku shahiiday meesha la yahdo caynu tamar oo ciraaq ka mid ah halkaas ku shahiiday sanadkii labiyo tobnaad ee hijrada abubakar oon weli geeriyoon buu isagu shahiiday khilaafati abubakr ayuu shahiiday radia allahu canhu wa can sidiiq kilaahuma labadaba ila isaga iyo abubakr ba ilahi raalliha ka noqdo waxaana dee ubadkiisii kamid ah nucmaan ibnu bashiir saxaabiga weyn isaguna mashhuurkaabaa caruurtuu dhalay ka mid ah bashiir dhalay ka mid ah radia allahu can bashiir wa ibnihi nucmaan wa can saa'iri saxaabati ajmaciin wa sala allahu calaa nabiyina muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin وقبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت
waa hagaag waxaan goordhow idiin soo gudbi doonaa dhegaystayaal xaflad ballaaran oo ka dhacday magaalada bu'aale oo kelimaad kala duwan ay ka jeediyeen culimo salaadiin waxgarad abwaano iyo sidoo kale aqoon-yahano balse aynu ka horumarino markaan magaalada muqokori sheekh isxaaq macalin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kaasi oo ku magac dheer sheekh isxaaq muqokori waxa uu muddo ku dhow soddon sano ku noolaa magaalada muqokori waayo aragnimada uu leeyahay deegaankaasi ayuu inooga waramayaa waxaa waraysay wariyaheena mubaarak cumar
waa tahay waxaa si toos ah qadka ugu jira sheekh isxaaq macali xasan maxamuud oo ka mid ah culimada diinta islaamka islamarkaana wax badan ka og magaalada muqokori ee gobolka hiiraan bartamaha soomaaliya sheegana umadda isku dhiibo beena soomaaliya qaban oo dhowaay laga leeqee sheegana waxaad ka mid tahay culimmada diinta islaamka islamarkaana in muddaha ku noolaa magaalada muqokori ee bartamaha soomaaliya iyo gudahaan gobolka hiiraanba maxaad ka taqaanaa magaalada muqokori بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين رضا الله سبحانه وتعالى مع الكل ثم وحاول حاجة ما يا القرآن اللي وليسميته مرت الجوال أبان سهل له إيمان سنيسري من هذا تقريبا قبل سنة قبل أما لو عاتني سبعي سنة أنا سياسة إن السهاية حد تاريخ دي في ملكي في أحياء الله سبعي سنة اللي هو عاتك إلى هذا maraan ku noolaay maraan ku warhaayay ahayd dabcan magaalada horta taariikh dheer ay leedahay daba hadda ayaan dambe loo bartin awal dadka uma aqoonin oo yimiintii mujahidiinta marka dhuruuftay balaayaadku gaareen oo wadamo badan bixida iyadoo kale la bartay waagii hore aan hadda seegahay ilaa haddana waa kul lahay noloshooda u banayda alxamdulilahi tacaala deegaanka horta marka koowaade muukuri waxay ku taalaa deegaanka iiraan ka mid tahay degmooyinkeeda qaybta dal u xogeysanaysa qaybta buudda daloolaha dhexe gaar ahaan degmada aadi gadaal ayaa waxay u jirtaa fartan kilomitr wax ku duduwan oo fartan iyo toddoba afartan iyo sideed ayaa dadka la joogaa kale waxa weeyaan soddon iyo sideed ilaa afartan ayay ku jiraan dhanka si toosa hadda degmada furintoosa lamada laakiin oo leedahay darka dar waxay la aadan meesha hadda haweenkan dambeeyana caanka dhalatay alaali axmed la yidhaaho labaatan kilomitr ilaa sideed toban kilomitr ay dhaxaysaa intay u jirto koostar bari oo koosarudeyna aadgadaala uga aadan koosar siman iyana waxay uga aadan tarbiya aleero giraale ilaa muddo masaafada ilaatan duusan ayay jiraan hadii ay ku taalaan horta lowlka hiiraan kala durus yahay deegaanadaas magaalada bulugweyne waxay u jirtaa taqriiban deelad samsan iyo wax ku dhindhow baabuurooydii dadka daraawiliinka waxaa ka maqlo jiray deelad samsan iyo lix kilomitr hadda masaafadaasna taqriiban ugu sahaadha xaqiiqadeeda markeedu kale waxaynu uga adintahay bulugweyne markii waa la joogo dhanka dalka salaada laakiin koofur u dhow ay ku aadan tahay ala lagu karaa marka ayagaa taagan tahay magaalada degmada maxaad ayaa waxay soo jirtaa afartan ilaa afartan iyo shan kilomitr dhanka waqooyiga kaaga aadan tahay dow muu ah magaalooyinka kale ka fog keligeeda maaragtay ay ku taalo ayaa u istihaalo jirtay waktigii hadda aan noloshayda deegaankaas aan ku biiray iyo wixii ka dambeeyay isbedelo badanaa jiray ceelka fagisturi waa ceel hadda waxay leedahay aalweyne la yidhaaho magaalada dhammaanteeda ku yaalo taariikh dheer wadanka kale haddaan la isticmaalaynin horumarada aan hadda la gaaray waxa weeyaan ceelal kale la helay waxaa abuurmay fiiin tiro badan oo abuurmeen ardada hadda la sheegaayo ayana tawaayaan dabamada ayaalatay degmooyinka hadda intaan maaragtay gobolka aan tagay madaxweyne noloshayda ay ka mid noqotay sigil abuurmay oo dasamay oo ceelkeedu biyodu si digdhaceynay ka mid tahay wakiilaan dambeyntan oo dadkaas joogay waxaa abuurmay heesa la yidhaaho ori hadda waa la yaqaanaa waxaa abuurmay maaragtay wax la yidhaaho ceelkan la yidhaaho alwakala oo hadda waayahan dambe haddan isaga hadalkiisa batay markii yihaaho gamara ayaa jiro jirtay intaan dheesa tegin laakiin sii horumartay hadda markaas iili yar soo galaata ku yaalan ee gacmeed aalmeer ah ku yaalay ahaa jirtay oo fuditaankiis maarka waa looga rasaagaayo wax badan hadda horumaray haydigiis meesha la yidhaaho ayadoo beero keliya wax magaalaha igu oolin ganaacasada samayn ayaa jiro jirtay anoo joogo deegaankaas iyo xaafadana hadda abuurmeena dhanka koontarna kusoo xigo xuduudka aadiga laaxigadeena xaggeedana kusoo xigo sabeelaha dhexe ama waktigii hore keligeeda ayaa meesha sicaalo jirtay masaafo dhaadheer degmooyin dhaadheer ayaa looga soo maaragtay danayso jiray looga soo adeegi jiray waad usoo guuldoono jaray yaadid badan ma jaro jaran dadka reer waxaa jareen qaada dhaqatay ahaayeen nolosha istiraatiijiyadoodii noloshooda gaarkanka waxaa jirta marka maxaad inuu sheegi kartaa waxyaabaha caan ku tahay magaalada magukori
horta magaalada waan degmo hadda tabacday waasiyo hadda taariikh ahaan xasiyo iyo hadda waxa xaaladda ka jirta maarata waaba ii kala duwan yihiin magaalo aad u horumarsay wax badan badan badan iska bedeleen isaga qaada nolosheeda iyo habaaradeeda maarata aad u sabeeyo hadda qaadiyan dadkeedana dad had ay yihiin haddii la yidhaahdo nolosha dadka waxyaabaha ugu muhiimsan oo la-aanka ku yihiin waxaa ka mid ah oola dhaqato gaar ahaan ariga ayaa dhulka aad iyo aad looga dhaqdaa dadkeeda xoolaha gaar ahaan arigay dhaqdaan ganacsina aad ugu yaqaaniin oo diindiinta bacalidiis hadday tahay gobolada soomaaliya hadday tahay dad aad iyo aad u fikiraan oo gacmahooda furin yihiinoo meel walba garan way leeyihiin
sheekana kori waad u socotay dadka reer hiiraan iyo guud ahaanba degmada muqukori maxaad inoo sheegi kartaa intay ilmadoodu fadlan kaga qabsadeen magaalada dhibaatooyinka ka geysteen ogaalkaaga marka koowaad horta anigooda iyo balaayi joogto magaalada ka tagay ana garo kale u maqan ayaa magaalada la qabsaday reereygii ogaalkaygiiyo mar dambe gadaali ku baxeen wax badan oo doog ma ahayn macluum ahaan oo lama socon jirin laakiin dhibaatooyin badan ay joogteen sida la ogsoon yahay meel taariikhda islaamka ku taalmayday sharaacada ilaahay lagu maamulayay taariikhda lagu kala socon jiray hadal baadil maarka lagu kala socon jiray macruufka la kala jiray munkarka madax looga jiray mtiga laga damiyey macruufkii munkar noqday munkarkina macruuf noqday imaamka ninkii ka hadlaayo warkiis loo xijaabaayo ninkii wanaagga iyo khayrka sheegaayo runta ka hadlaayona la taqriibaayo intaasa ugu weyn marka dhibaatada ka dhacday madar
waa gaartay kacwalin ahaan maxay tahay fariintaada ku aadan bulshada degan gobolka hiiraan si gaar ah bulshada degan bariga gobolka hiiraan ciidamaan horta wixii dadkayda iyo dadka muslimiinta ciidamaan xilliga allah iyo u gargaarinayaa ilaahi subxaanahu watacaala in xaqiisa maaragtay la siiyo alla laga cadsado xagga qidaasiyiina laga cadsado guud ahaan muslimiinta laga gargaarinayaa gaar ahaan gobolka iiraan dadka degana muslimiinta ah gobol aad iyo aad dadka khayr badan degaayan inuu yahay waa ogahay waxa weeyaan maaragtay waan ugu gargaarinayaa gaar ahaan gobolka dhanka dalka iiraan dadka degan oo madaxa hadda isdhaqaaqan leh iyana hadda maaragtay waa kuma raacsan xumaanta isfaxmidnahay gobolkayga misli fiican ayaa khayrka u taagan mujaahidiin ay leeyihiin odayaal ay leeyihiin asxaab ay leeyihiin dad anna way leeyihiin bani aadam waaye waxaan u gargaaramayaa jazaakum allahu khayran ilaahay kitaabkiisa nin walba baahidiisa ilaahay kitaabkiisay jirta reer yiiraanow gaar ahaan dadka bariga hiiraan deganow kitaabka ilaahay leedankama leh ilaahay kitaabkiisana geynima yaalo ciidankuma dulminaayo ciidankuma xigo ilaahay subxaanahu watacaalaa inuu kitaabkiisaan isla qabsano ku walaalowno adduunka nabadgelyo ku hayno nasiiyo ku hayno nolol raaco laska hayno wax maaragtay waa kitaabka ilaahay ku jirtaa faman ittabaca hidaaya falaa yadullu walaa yasqa ilaahay waa yidhi ilaahay waa yidhi subxaanahu watacaala man camila saalixan min dakarin oo unsaa wa huwa mu'minun falanuxyinahu hayaatan mayina allah yidhi subxaanahu watacaala waxaan idinku daaqayaa kitaabka ayaha isku martiyeynana kitaabka alle inaad la dagaalantaan maslaxadiina guyu aakhira kuma jirto gaalada siradeeda intii hadda ku dhacday waxaa idin furinaa idin leeyahay inaad ka tawbakarantaan inaad ka soo laadataan ilaahay ilbaabkiisa waa furin yahay tawba idin furan kitaabka ilaahay u macaga shareecada ilaahay u macaga adduunka iyo aakhiradiin badbaadiya waxaad idin manaysaa wax la yaqaano kale ilaahay lagu yaqaano noqonaya faasil fahmaysanna wax ilaahay kaligii lagu yaqaan ayay noqonayaan haddii kale nasiibdarada hadda dhacday duunigeeda ma dhamaanayso ilaahay amarkiisa lagaata miidaanka ku jirtaa diintiina usoo laabta sanada nabiga iyo kitaabullaahi inaad la noolaataan yaa liidankaga dhigin inuu liidan qabsaday oo liidan gumaysanaayo oo gacantiin maaragtay hee ee maaragtay idin fahiminaayo dadka gaalada dagaalkooda ayaa kuwaa dadka u sheegaan kitaabka ilaahay dulli ma leh addoon ilaahay oo dad aa la noqonaya markii laakiin gaalo ku gumaysato daamuhu lagu maamulo sanad ilaahay aad la dagaalan noloshaadana nolol addoon ah gaalo haddii taada noqoto birina maaragtay amaamo lahay markaas tasuba rabbika wama nabiyiisa marka lagu yidhaahdo maaha la ajri aad tiraahdo nasiib darana baasa ah hadda goorta waydan la qaban tahay muslimiintana diyaara idin yihiin magaalada hadda la galay markaan xaaladaha sii dhaca inaan fiirino ee tiritaan madana ku jira walaalayaal naftiin oo caadiga ah ciddan aynaysa male sida walaayada iyo dadka gobolka masaday idaacadaha tabalaayan ay noo sheegayaan mujaahidiintuna dukirkeedu guud aan ku ogna nin aan maaragtay muslim ah oo doonidiis qasanaayo beertiis qalanaayo salaadiis dukanaayo gaalo aan waxba ku darsanin ciddan aynaysa male
فخور بإسلامه فمنه ارتويت
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijkoodha wax waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markan aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa uu xaflad heer sare ah u dhigay arday ka qalin bedelatay machadka almacrifa munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday masjidka jaamaca ee magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin kusoo gabagabeeyey dufcada labaad arday ka baxday machadka almacrifa athanaawi oo ka mid ah macaahidda ah uu gacanta ku hayo maktabkaasi ardayda xaflada loo dhigay ayaa ka gudbay marxalad waxbarasho oo u socotay muddo afar sano ah waxaana dufcadan labaad ee machadka ah almacrifa athanaawi ee lagu barto culuumta sharciga ah iyo sidoo kale tajriibigaba ay soo galeen kun afar boqol saddex iyo afartankii hijiriyada kolkaas uu machadku soo gabagabeeyey dufcada koowaad ee ardaydan ka horeeyey xafladda gabagabada dufcada labaad ee ardayda ka qalin jebisay machadka almacrifa athanaawi waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaab ulmujaahidiin mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta culimo abwaano salaadiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kaleh oo ka kala yimid wilaayaadka islaamiga ah gabagabada xafladda waxaa ardayda lagu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah haddaba aynu u gudagalno kelimaadkii munaasabadda laga jeediyey waxaa ugu horeyn martida munaasabadda kasoo qayb gashay soo dhoweeyey sheekh xasan oo ka mid a mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin جزاكم الله خير الجزاء runtii xuduurka kala duwan oo maxaan ku rahdaa leh wilaayada acyaanta culummada acyaanta kale oo ka socota xagga xarakada shabaab mujaahidiin odayaasha dhaqanka jamiic ardada maktabkii ardadaa diyaariyey waday jamiic yacni waxaan leeyahay maaragtay aad baad u mahadsantihiin wa jazaakum allahu khayr aljazaa si gaara waxaan mahad u celinayaa bacda mahad alxamdulilahi subxaana wa tacaala wilaayada wilaayada iyo shaqada ay nala qabatay iyo sida ay maaragtay jazaakum allahu khayr aljazaa ilaahay ajirkiina ha badiyo ikhwa xafladan aan u fadhinno waa takharuj arday la yidhaaha machadulmacrifa oo gacanta uu ku hayey maktabu tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab almujaahidiin waxaa la hayey muddo aan ka yarayn yani muddada annaga aan haynay markaan fiirino quraabo arbaca sanay ku dhowday oon annagu gacanta ku haynay ka maktab ahaan maktabu tarbiya wa tacliim ka horna rag la soo diyaariyey oo makaatib kale maxaan ku rahay soo hayeen oo macaahid kale ka soo baxay ayay ahaayeen wahaa huwa alyowm takharujuhum alakhiir limachad almacrifa ayay ka takharujayaan dadka kelimaadka ka jeediyey xafladda waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah marka ummadda waxaa laga rabaa oo khariijiinta laga rabaa ummadoo dhan laga rabaa oo kulligan laga rabaa waxa weeye ummaddan marka ilaahay uu leeyahay kadaalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu maada shuhadaa cala annaas ummad sida hadda beer xanuunkan aad walaasha u tacbirinayeen meesha ummadda ay taalmaanta iyo meesha waxay ahaan jirtay wax laga murugooda soo maaha ummaddii la rabay in ummadda ay maaragtay shaahid ku markhaanti kacdo oo jihaadka iyo uu ka sarreeyo ummadaha kale magacooda iyo sharafkooda uu ka sarreeyo maantay taarikhaynu samaynay waa ujeedda wuxuu noqonayaa insha allah waa noo masawirka waa noo haynaysaan marxaladan mar baan soo marray baa la dhihi doonaa insha allah mar baan halkaa maraynay maanta waxaan maraynaa marka ummadda halkaas ku dhacday waxaa la rabay ummadaha mathaali inay u noqoto hor socoto ummaduhu inay ku daydaan baa loo baahnay kuntum khayra umaatin ukhrijat linnaasi hee taamuruuna bilmacruufi watanhawna inaan ummadda sidaa nebi ibraahim raganimadaas uu munkarka ula diriraayo baa waxaa la rabaa munkarka ummadaha inaan kala macruufka meesha maanta xaalmariyana waad aragtaa reer galbeed in la leeyahay yacni toban kun baa ingiriiska keliya eeyo noqotay eeyo oo khadkii insaankaba ka baxday khalqii maanta badbaadi u baahan yahay yaa laga sugayaa limaada khasira alcaalamu binxidaad almuslimiin waad dhegaysanaysa marka xadiiskii ama kelimadii aan ku khatimo ninkii la oran jiray rilciyi ibn alxaaris markii rustum ku yidhi maxaa naga soo doontay sow dadka carbeed aan gumaysan jirno waxaan rabna ku samayn jirna maynaan ahayn see maanta inoo hawaysataan faris oo caalamka dhan gumaysanaysa inaad ku soo duushaan oo dagaal ku soo qaadaan maxay ku dhacdaan muxuu u jawaab allahu ibtacaaana linukhrij alcibaada min cibaadati alcibaad ilaa rabbi alcibaad rabbi baana soo saaray war waxa laynoo soo saaray aan fahamna haddaan islaamnahay waxa weeye khalqi oo dhan inaan badbaadino linukhrij العبادة من عبادة العباد إلى رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام سيجارة حكومة العلمية وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay doctor xanafi cabdisheekh aadan kelimad ayuuna halkaasi ka jeediyey runtii wax badan baa ii qoran laakiin farxad ah waxba la sheegi karin maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ardada ka mid noqdo oo ardaynimadaydii aan soo xasuustay kow waxaan u mahad celinaa allihina awal subxaana wa tacaala kadib xarakada juhdiga ku bixisay ee ardada inay wax bartaan ku dadaashay ee umaradeenna waa u mahad celinaynaa oo xoogga saaray tacliinta iyo waxbarashada ummadda naga dhiso si gaar waxaan u mahad celinaynaa maktab tarbiya wa tacliin oo runtii ah maktabka hooyada makaatiibta ah ninka dhakhtarka waxbuu soo bartay macalina wax soo baray ninka xisaabiyaha ah maaliyadda waxbuu soo bartay injineerka waxbaa la soo baray jeeshka waxbaa la soo baray hooyada makaatiibta dhan inaan isla fahanno waa maktab tarbiya wa tacliin jazaahum allahu khayran way dadaaleen welina waxaa leenahay dadaala xil xooglaa idin saaran ilmaheenni beerkeena idiin dhiibnay wax aan ku farxnaana tusiseen dadaalka sii bada insha allahu tacaalaa sheekh aadan sunne wuxuu ka mid yahay isagana culimmada diinta islaamka xafladda ayuu kelimad ka jeediyey haddii ilaahay uu qadaro waxay ku saabsan tahay bima tataqadam alumma hada su'aal waxay taallaa amaama kula daalib wa amaama kula caalimin ummaddeennu maxay ku horumaraysaa tataqadam ummatuna bihimami rijaaliha wa abnaa'iha mila haaulaa inay ummaddu yeelato irmaaneeye maaha laboodka ragga la yidhaahdee ilaahayba rag ku sheegay iyo ubad xalaala hubkoodu uu weyse qabo qalbigooduna uu tawxiidka daahir ku yahay sawaariikhda caabiraatulqaaraad iyo doom hoog maxaa loo samaystay in kubkaa weysada qaba lagu bamgareeyo lagula dagaalamo wax lagaga hortagana lama hayo xata la'aan iyo lagu joojiyo ummad baa indhahaysu ku soo kala haysa oo manoo harraadan calaa qadri ahli lcasmi ta'ti alcazaa'imu wa ta'tii calaa qadri alkiraami almakaarimu ninkani wuxuu ahaa abudayb waxaanuu gabaygan ku alifay ninkii la odhan jiray sayfuddiin cali ibnu cabdilaahi ibnu xamdaan cadawiga ahaa markay ruush iyo balgaar iyo balaayo iyo quwadaha bariga mar ay isu soo bahaysteen qarnigii afraad qofka doonaya inuu himilooyinkiisa iyo amalka iyo rajadu qabo inuu soo hantiyo iyadoo maxaan ku dhahdaa daabuur daabuur isugu xidhxidhan inuu helo hadduu doonayo awrka uu raacaya gaadiidkiisa iyo gaadhigiisu waa habeenka hanaaim weeyaan habeenku maalintii dadku waa kasbi ayay markaa u socdaan habeenkiina way hurdayaan adigu habeenkii qaniimadayso weliba niska hore hurdada uga qaniimadayso niska kala bar habeenka xagga dambena cilmiga uga qaniimadayso markanne waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu xafladda ka jeediyey malaaqbiyey guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe bacd salaam ilaahay amahad iska leh bacda amahadda alleh waxaan u mahadinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo juhdi badan gelisay ardadan maanta qalanjibinaysa waxaan leeyahay ardada maanta qalanjibisay wakhtigii laydin geliyey waxaad soo barteen dugsi qur-aan waxaad soo barteen macaayis sharaaco oo qabaa'il haddana maanta waxaad joogtaan macad oo tarbiya oo tacliim oo shan sana aad gelisay waxaa laydin baray waa maadi iyo diini inta waa laydin baray waa culumtii sharciga aheed iyo culumtii oo maadiga aheed waad barateen marka waxaan rabaa wixii laydin baray oo inta
abwaanagey cali khaliif ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay amaba abwaaniintii ka hadlay xafladda ardayda loo qabtay بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala runtii maanta halkan waxaynu ku aragnay arday ama soo bandhigii ay halkan ardaydu ku sameeyeen waxaa ka muuqanaya tacabkii qiimaha badnaa ee la geliyey ayaa runtii ka muuqanaya wax runtii aad iyo aad loogu farxo wey waxaa runtii ka muuqanayay waxa la yidhaahdo manhajku inta badan inta aan manhajka la samaynin waxaa laga fikiraa dowladaha dunidao dhan waxay ka fikiraan qofka aynu doonayna inaynu soo saarnaa qof sidee u eg weeyaan marka qofkii laga fikiraaye la sawiro ayaa waxaa laga hadlaa ama la soo bandhigaa ama laga doodaa manhajkii qofka sidaa u eg soo saari lahaa ardaydii maanta halkan ka hadashay ee quruxda badnayd waxay muujinayaan iyaguna manhajkii soo saaray ardaydaas farsamada la geliyey iyo dadaalka la geliyey dadkii ka shaqeeyeyna runtii ilaahay ajarkooda maaragtay wanaag iyo jannaha ka dhig manhajku markaa waxa weeyaan meesha ugu qiimaha badan ee runtii aniga maanta qalbigayga sida gaarkaa u taabatay waxa weeye qofka la soo saaraya waxaa soo saaraa manhajka weeyaan markaa runtii manhajkii qiimaha badnaa ee halkan lagu soo bandhigay ama si guudba schooling systemka la isticmaalo si guud hadda waxa ugu badan ee dunida laga isticmaalaa waxa weeyaan manhajka reer galbeedka schooling systemkoodu markaa qaab buu u samaysan yahay qofka biniaadamka ee ay doonayaan inuu soo saaraa qaab buu u eegyahay waxay doonayaan inay soo saaraan qof waxa ugu badan ee uu ka fikira qalbigiisa ku weyne uu yahay siduu adduun u samayn lahaa siduu lacag u tabcan lahaa inta badan anshaxu aanu qiimo badan lahayn kaasay inta badan ka fikiraan iyagu inay soo saaraan qof materialistiga oo hantida iyo shilimaadku ay agtiisa qiimaha ugu weyn ka leeyihiin jid kastoo lagu heli karaana uu yahay jidka bannaan ee suurtagalka waa waxay kapitalismka ay u bixiyaan marka runtii manhajka inoo soo saaray inagu dadkii maanta halkan ka hadlay wuxuu muujinayaa inuu yahay manhajka runtii aad iyo aad uga duwan gabagabadii kelimaadka ayaynu soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan sheekh maxamed abuu cabdallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد لمان برشدة كسوق بقشورا وحان ليهي جزاكم الله خيرا ما أنتي معلن فرحدات بينوتهي وحان إله إنكو أرقني وحي فوق بوسدان وحان لأنهي أرددي مرحلتها كالدوانا صومري هنيئا لكم ما أنتي وحان موجسين وحي أتصوبرتين آدي آد بانا رنهانتي نوغا فرحسين hididiilo weyn baan na galay maantay waxaad xaqiijiseen micnaha xulmi riyo aad muddo badan ku riyoonayseen baad maantay soo gaarteen marxaladan almarxala atanawiya waxaa la dhahaa waa nuqdatu taxawul maxaa yeelay waxaad soo wadeen maraaxishii ibtidaa'igii mutawasit tanawi markuu ardayga noqdo waa nuqdatu taxawul baa la yidhaahdaa waa marxalad ardayga qayb badan oo noloshiisa ka mid ah ayuu ka gudbayaa wax badan uu ku riyoonayo ayuu ka gudbayaa xaggee u gudbayaa marka wuxuu u gudbayaa daraasaad caaliya u gudbayaa qaybihii tasiiskao dhan waa uu ka soo gudbay waxaad hadda u gudbaysaan culuumtii kala duwaneed waxaad u gudbaysaa takhasusaadkii waxaad u gudbaysaa daraasaadkii caaliga ahaa waxaan odhan karaa likulli bidaayatin lahu nihaaya markii aad bilaabayseen run ahaantii waxaan ka mid ahaa dadkii macaahidda hadda dhallinyaradan intooda badan horaan isku naqan ayagoo yar yara ayaa macaahidda lagu furay maantayna waaba dhallinyaro qaarkood garba yeeshaan qaarkood waxaa la ii sheegay reera inay yeeshaan allahu akbar run ahaantii aad bay ii farax gelinaysaa maxaa yeelay ta'siiskooda ayaan qayb ka ahaa wilaayada uu waliga ka yahay asheekh cali darwiish maantay wuxuu nasiib u yeeshay wilaayadu nasiib u yeelatay mirihii lasoo beeray inay gurtaan maanta insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay aad iyo aad uga faa'iidaysan doonaan ardaydan ayaguna maantay maanta waxay marayaan marxalad xasaasi ah waad soo gudubteen waa meeshii lagu fahmi lahaa almarxala alfaasila almarxala alxaasima nuqdatu taxawul waa meesha lagu fahmi lahaa annaajix walfaashil ardayga guulaysanaya iyo kanfaashilka waa meeshii lagu kala ogaan doono maxaa yeelay waxaa laga yaabaa kuwo badan oo intaan soo gudbay inay haddana ay fashilmaan oo waxbarashada ay ka tagaan kuwana inay naajixin noqdaan oo waxbarashadeedu ay sii wataan marka waa meeshii lagu kala bixi lahaa waa meeshii aan ku tilmaannay nuqdatu taxawul waxaa jira kelimaad kale oo intaasi ka badan oo laga jeediyey xafladda qaybta labaad ee habeenka soo socda ee xafladda ayaan insha allah qaarkood ku soo gudbi doonaa
فخور بإسلامه فمنه ارتويت
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah gunta iyo gabagabadiisa ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka dagaallo cusub oo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo kuwa r s f ayaa ka dhacay gobolka waqooyiga daarfuur ee dalkaas magaalada alfaashir ee gobolka waqooyiga daarfuur ayaa mar kale wajahaysa xaalad dagaal oo kasii daraysa iyada oo la xaqiijiyey in habeennimadii jimcaha ay mar kale dhaceen iska hor imaadyo dhex maray ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka taageerada degdega ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi si buuxda looga hortegay islamarkaana ciidamada ay ku guulaysteen inay difaacyadoodii hore dib ugu xasilaan waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in saaka oo sabti ahayd ay labada dhinac isdhaafsadeen weerar culus iyadoo ciidamada suudaan ay duqeymo ka fuliyeen goobo ay ku sugnaayeen xoogaga r s f halka maleeshiyaadka ay kaga jawaabeen madaafiic ay ku garaaceen saldhigyada ciidamada dowladda ee u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada alfaashir milatariga dowladda suudaan ayaa shalay jimcihii shaaciyey inay fashiliyeen weerara ballaaran oo ay r s f ku qaadeen caasimadda gobolka waxayna sheegeen inay u geysteen khasaarooyin culus oo naf iyo hantiba leh bayaan ka soo baxay ciidamada dowladda ayaana lagu xusay in guutooyin ka tirsan ciidamada dowladda ay si buuxda gacanta ugu hayaan aagaga uu dagaalka ka dhacay dhanka kale dab xooggan oo ka kacay keemo ku yaala dalka suuriya ayaa weli holcaya iyadoona uu galay maalinkiisii toddobaad dabkan oo soo bilowday toddobaadkii hore islamarkaana si xowli ah u socda ayaa ku faafay dhul hor leh oo ballaaran sida ay soo warinayaan warbaahinta ciidamada debdemiska ee waddankaas ayaa wada sidii ay u demin lahaayeen dabkan xooggan kaasoo gubay masaafo dhan shan iyo toban kun oo hegtar ilaa iyo hadda lama oga cidda sida rasmiga ah ugu dambaysa dabkan kaasoo kolkii hore ka soo bilowday dhulal raf ah iyo godad ku yaala waddankaas dabkan ayaa kiisii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah ka kacay dalka suuriya ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam walow ay jiraan dabab kale oo khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo mid dhaawac hantiyeed geystay ugu dambayntii khilaaf siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dalka senegaal iyo ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa cirka isku sii shareeray marba marka xigta waxaa soo ifbaxaya dagaalka dhanka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha senegaal iyo ra-iisul wasaarihiisa kuwaasoo isku haysta habhogaaminta waddankaas islamarkaana isku fahmila yihiin ra-iisul wasaaraha dalka senegaal oo lagu magacaabo cusmaan sonko ayaa sheegay inuusan marnabo ogolaan doonin maamulka madaxweynaha madaxweynaha haatan talada gacanta ku haya ee dalkaas ayaa xilkan loo magacaabay isagoo xabsi ku jiro madaxweynahan ayaana ka tirsan xisbi ku xoogan dalkaas oo lagu magacaabo bestif xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka senegaal ayaa ah mid aad u kacsan waxaana laga yaabaa in labada mas-uul diriiri gacan ka hadal ah ay gaarto xiisadooda ra-iisul wasaaraha ayaa doonaya inuu la wareego talada waddanka senegaal laakiin madaxweynaha ayaa ka amar adeegaya damaca ra-iisul wasaarihiisa wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qodobka ugu dambeeya ee caawa dhuuxeena ayaan isla soo gaarnay yaa riday diyaaradii labiyo tobankii bishii hore ku dhacday dalka hindiya baarayaal ka tirsan hay-ad indiya ka howlgasha ee baarta diyaaradaha shilalkooda ee waxay maantay soo saartay warbixin ay ku caddaysay mid ka mid ah asbaabaha loo badinayo in shilkaasi uu ka dambeeyey warbixinta hay-adda soo saartay waxaa lagu sheegay in dhowr ilbiriqsi kadib markii ay hawada gashay diyaaraddii air india flight ee boqol koob iyo toddobaatan islamarkaana burburtay la damiyey labadii matoor ee shidaalka siinaya diyaaradda sanduuq ku dhex yaala diyaaradda dhexdeeda islamarkaana loogu talagalay inuu duubo hadaladii iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyey oo isweydaarsadeen shaqaalaha diyaaradda iyo sidoo kale duuliyaasha ayaa waxaa isagana laga helay in mid ka mid ah baylodyada uu leeyahay yaa jaray shidaalka matoorada halka duuliyaha kaleeta ee diyaaradda saaranna uu leeyahay anigu arrinkaasi kama dambeynin waxay warbixintu leedahay in mid ka mid ah labada baylood ee diyaaradda kaxeenayay loo badinayo inuu stress qabay taasina ay keentay inuu shidaalka ka jaro matoorada diyaaradda siinayey oo sida caadiga ah baa tuubooyinka shidaalka siiya matoorada diyaaradahaasi ma ahan arrin si otomaatig u dhici karo oo waxaa la leeyahay waa barnaamij loo maarayn karo keliya qaab manuel ah oo bayloodka ayaa si ikhtiyaari ah arrinkaasi u habayn kara taasina waa caddeynta hordhaca ah oo ay sheegayaan baarayaal u dhashay hindiya
منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام